falastiin ay barnaamijkii caweyska washington ayaa inoo soo socda caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaana inoo haysa
haya sheeko qosol leh oo muujinaysa sida muwaafaqadu amaba in dadku ay wax isla oggolaadaan ay u tahay guul qof kastaaba uu dhadhaminayo waxaan sidoo kale idin hayaa tix gaaban oo guubaaba ah oo uu dhagaystee ku xidhan barnaamijkan caweyska washington caawa ugu talagalay in barnaamijkan caweyska washington dhegaystayaashiisa uu kula wadaago waxaan sidoo kale idiin hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanka da'da yar ee nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac waa caawiya barnaamijka caweyska washington aan ku bilaabay abween soomaaliyeed ayaa laga hayaa oraahda ah tafaraaruq waajaan taasoo marka cagsigeeda loo kaco muujinaysa in muwaafaqadu iyo in dadku ay noqdaan talakeen ama tala raac ay tahay mid guul horseedi karta dhegayste lagu magacaabo cismaan axmed gadleh oo barnaamijka caweyska washington la soo xiriiray ayaa caawana la qaybsanaya sheeko xiise leh oo ku saabsan sida muwaafaqadoodii ay qayb uga noqotay safar tahriiba oo dheer oo ay ku tacbirayeen yurub isaga iyo soomaali kale oo fara badan oo ka gudbayay xuduudda turkiga turkigaan ku nimi fiise ku imi markaas turkigana dhalinyaradooda xidno arday bay u timaadaa waxbarasho wanaad inay ka tahriibaan anagu waxaan ahaa kuwa dadka inay tahriibaan doonayay turkigana wax sharciga kuma haysan dee fiisahaas oo bil ah mooyaane markii aan joogay laba asbuuc inaan soo tahriibo oo doon kasoo raaco xeebaha turkiga oo xagga iyo soo aado greega bay ahayd haye doontii markaan soo fuullay oo aanu soddon daqiiqa ku jiray badda waxaana qabtay ciidamada ilaalada xeebaha ee turkigaana qabtay jeel baana la geeyey haye dadkan qofkii waddanka sharci qaxooti ku haysta ma shec deganaanshaha ku haysta marka lasoo qabto waa lasii daaya moogtahay intafaray wax laga qaada lasii daaya laakiin ninkii aan sharci haysan wadankana safaarad kule safaarada lagu yeedhaa waa la tarxiilaa oo soomaaliya iyo muqdisha laga tuuraya moogtahay waa gartay marka soomaalida eritrea bay sheegataa eritrea dib baa ka jirta wadankana safaarad kuma leh aye marka waanu badnayno waxaanu ahayn laba iyo toban qof afar gabdhood iyo sideed nin baanu ahay wax soomaali ah dhammaan eritrea baanu wada sheeganay waa gartay baasaboorka waddanka kusoo galayna markiiba de waanu turkigaanu kaganay maba wax dokumenti ah oo na caddaynaya ma wadano ha si aan raadkiina loo raacin ha waa gartay marka xeeb baddan laga soo qabtay galabna na soo qabtay subaxnimay ahayd maalintiina looma hadlin subaxii dambea ninkii booliska haystay noo yimi wuxuu yidhi maxaad ahayd in waxba laga qoray magacyadii iyo eritrea baanu sheeganay moogtahay haye wawnu imtixaamay eritrea iyo caasimadeeda ka warano yacni xoogaa yar interview ah buu yidhi waxaad sheegtaan calan heesta calanka ee eritrea haye
wixii kaloo dhan de waanu kasii tashanay waa isku sii raacnay oo waa kasii fekeray moogta laakiin tan meesha mana soo dhigan xujadii baa la adkeeyey xujadii wixii qof bila la weydiin karo interview laga qaadi karo waanu yar isku weydiinay laba iyo tobankii qof gabdhuhuna meegona ku xidhnaa lakin daaqadana kala hadli jiray yacni waanu is afgashanay laakiin kelmadaas waa nagu cusbay waxyaabaha dhici karoo dhan baa laga sii wada hadlay laakiin
a dee taasaa lagu su-aalaya ismaana lahayn deetana dadka hadlaaya ee luqada ingiliishka yar fahmaya ku hadlaaya baan kamid ahaa marka aniga baa la hor su-aalay waxaan ku uri wuxuu idin leeyahay turkiguna sida badan ingilishta kuma hadlaan marka sida waa waan iska jajabsanaynaa marka waxaa laleeyahay heestii baan kuli nashiidka waddanka leedka rabaaye ku dhifta fare heesiska wadnaha dhegle taasana wad xafisan yahay ahaa laakiin sidaa isugu afgarateen de waan waan ismaqlaynaa meel baan wa taaganahay dabeetana waxaa la markaan anaa soo jeediyey sheekada waxaan ku uri heestaasaanu farxiisiska wadnahay dhegle ha sida anta laisu taaga gacanta mid gacanta si aqlaabta loo wada saaray sidii koox ciyaartooy ah haye
ayaa lagu dhiftay de waadama jaacayl nafta daawaco ho-anida dadkuna waa wada xafisan yihin ba heesta soomaaliga ilaahay amarkiisa anaba dadkaas ila socday waad iga badayaa ba heesta wada xafisan yihiinba waa gartay Thank you.
maxaa ilaahay ogaa in macallinkii uu yan muuqaamoba kii dhegaysanaya inuu heesta kaba helo iyo qaabka aan u qaadayna iyo wuuba nala ajiibiyeba
waa garta laakiin dhammaantiin sidee heesta wadnahay dhagle ku wada xafideen de maya horta markaan laba toba qof tihiin marka shan lix qof ay qaad kuwa kale hoganka raacanayaan hadda wixii cid ku afgaran mayse madaxay kuu ruxayaan ah cidkii xataa aan garanayn laakiin waxaan aaminsanahay dadka intooda badni anigu xataa dadka aad waxafisan ka mid maan ahayn laakiin de kelma inaan heesta dhigan jirna xilli hore oo yani waan niya fahmayay laakiin isla markii aan heesta anaa soo qabtay laakiin dad iga badiyo say tahay u qaadaya afar shan qof hadday si say tahay u qaadayso kuwa kalena hogan raacanayaan la cid cid ku fahmaysaa ma jirto markaasi de kaaji kaajiya garanayse ku darso waxaa waxaa igu waxaa igu qosol badan oo igu xiisa badnaa marka ay yani ay wadnaha ay dhag le dhag dhag dhag marka sidaa leedayahay xataa turkiga baa sidaa galbad galbada ugu dhaweynaya laabta ugu dhaweynaya gacantiisa moogta Ay, bal- sidaa action qalbiga ay dhex qaladayo wadnahay dhagle wadnahay dhagle
markay dhag dhag tahay marayso sida turkigu uu noo actionka noo raacinayo baan aad uga helay moogta ay dee sidii casarkii baa la ku yidhi inta nala siiyey shan iyo toban cisho waddanka dhan cun uga baxa safaradna kuma lidin sharcina kuma joogtaan shan iyo waraaqa shan iyo toban cisho ku qoranta inta naloo qaybiyey baa casarkii irinta kala baxa waa garta xaggee qabateen markaa waanu magaanu galay laba casho markaan joognay dee doon kale aan kasoo raacnay kusoo badbaadnay oo dee ilaa iyo dariiqaa dheer ee aad aad ka warhaysid waa garta waa adiga hadda sweden soo gaarayba Ah, aniga sidii waa turkigaan imi oo macedonia serbia hungary ustary germany denmark hadda sweden baan joogaa waaw kooxdii kale marka xaggee ka dhaceen iyaguna kooxii intada badani waxay joogaan eh, waxay joogaan ustary laakiin laba qof baan ogahay oo hadda finland i dhaafay xagga finland i dhaafay waa garta marka astaantii calanka eritrea waxay noqotay wadnaha indhagle dee hadda heesaa farxi fiska aad ban u xiisayaaba dee maanaaba youtube qof kale ma dhegeyste gabadhaas uga- way ka duwan tahay fanaaniinta kale soo moogi hadda waad ku soo mooday
qaybtay ka ahayd ah, saf- safarkayga waa tahay aad baad umahadsantaha ku salaamaya walaalgadle salaamaya sidoo kale adiyo salaam
dhuuxiyo qalbiga ay dhex qaladayo wadnahay dhagle wadnahay dhagle
dhegayste lagu magacaabo fu'aad cabdisalaan oo deggeena dalkan maraykanka oo ah hal abuure soomaaliyeed ayaa tix gaaban oo ugu talagalay in uu ku hoga tusaaleeyo soomaalida caawa inoogu soo bandhigaya barnaamijka caweyska washington fu'aad barnaamijka caweyska ku soo dhowow maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo tix gubaabo ahoo aan ugu talagalay bal soomaalida kolley aniga aragtideedan inayna waxba qaadanayn oo wax walba loo sheegay baa ii muuqata laakiin haddana dee kolley balwaani iyo wacdi lagama daale eh ha dhinacaygan kasii wadaya waa tahay waa mikrofoonkan uu kuu furan yahay dhagaha dhegaystayaashii kuwanan way kuu furan yihiin marka maxaad ku bilowday
waxaan ku bilaabay soomaaliyay wadar haddii aad silloon tahay sagaal midable aad tahay saarkaagu toban yahay sabool caydha aad tahay sacabkaagu madhan yahay sun qofkii ku siiya midka samaha kuu wada kala saari weyde eh samacaan shaqaynayn araggaan sugnayn weli si kalaad u fikirteen sabankeennu joognana caqliyada saliimkiihi masaxan wixii jira sac hadduu mar yahay igadh sandareere caanaa waxaa loogu saydhaa iyaduba sad ma ahee saanta uu ku leefiyo hadduu godol ku sugan yahay sama uu ku keeniyey sasabaad naftiisa ah saba laga hayaamoo soddon geedi laga tegey adigoon sad kala wadan sibraar kuuma gala sahay sabankaynu joognana caqliyada saliimkiihi masaxaan wixii jira sumalkaba wax loo xidhay looga soocay idihii seetadu ku jaran tahay cirkaa loogu sahan tegey sukradii ma soo bixin ururkii sarakicin waa tiro sagaalaad toddobay isku seegeen sifada iyo dabaylaha saaku keenay fooraha sagal buu xigsiin berri saadaaladaa dheer wuxuu yahay salkeedii iyadoo sidkeed tegey sinta ciidayay dhigan sabankaynu joognana caqliyada saliimkii masaxan wixii jira sida maanta aan nahay gabadhii sunowdee sacab hoorti baratee ku sugnayd sabaaniyo wakhti aan la sugi karin sad kaleba inuu jiro adduunyadu u siman tahay si kalena wax lagu helo waa horey ka samirtoo sidii ay u barataa sixir uga daraato haddaad siisa wadarteed iyaduba su-aashiyo ii saarmadayse sabankaynu joognana caqliyada saliimkii masaxan wixii jira siqiir guracaagii qabiil sahamintaadii sacabeena tumiddii soddon guuradeedii ma waxay ku socotaa bisadihii la sirayee hilibkay sugaayeen loo saaray miisaan hadba muruq la siibtee sifir sifir la kala diray sabankaynu joognana caqliyada saliimkii masaxan wixii jira siqi garashal iyo sayid maxamed baa yidhi sun sun diidda weeyo sama looma helaye sixirkii iyo dhibkii iyo talo la isku sheegiyo saldhabaan dhowgii baas ma ka saahideen weli suxalkii sadriga gala iyadaa sifaysoo salku diinta weeye suuradihii qur-aankiiyo saadiyo wasaafaad sabaxooyinkii iyo salligii rasuulkiiyo salawaad ma saarteen sibankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxaan wixii jira saraarahan bukoodiyo sintan cudurku daashaday subag yaa u marin karaa sixin lagu dawoobiyo burcad yaa ku soli karaa safka naga dambeeyee dhaxal naga sugaayee nagu seexda maalmahan sahan yaa u geli karaa si jira ku odhan kara suntan cudur qabiilka ah saanyaday dadkeennii saaf yaa ku jari kara kasal guuray odhan kara sabankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxaan wixii jira mahmaah soo jireenaa igu siisay waanada madaxaad salaaxdood sasabada ku badisiyo mindi aan wax tari karin labadaba sadguuriyo samirwaana kama tago aniguna sidaasaan subaxdii timaadaba saadaal ku noolahay
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijkeenana dhegaystayaal waxaan caawa idinku hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaan isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaa ugu horeyn weydiiyey bal magaca hilaac waxa ugu baxay magaca xilaaca horta dhunkan buu la socday haye marka waxaa laygu bixiyey wakti maraa ku jiray koox hidiyo dhaqanka aa lay bixiyey waxaana bixiyey macalinkii engineer saciid sunage oo ahaa macalinkii qaybta dhaqanka noo qaabilsanaa saas igu baxay haye muxuu kugu bixiyey qaawal magacu wuxuu igu baxay fankan buu horta magacuu la socday waa gartay
wakti aan ku jiray qaybta hidiyo dhaqanka ayaa lay bixiyey anigoo markaa anigoo markaa ugu yaraa kooxda laakiin si ka shaqso badnaa oo ka yaa uga furfurnaa xagga fanka waa waxaan buu igu baxay waa gartay waa marka halkaas buu hilaacu ka baxay waa kusoo dhaweynaya mar kale dhimcaan hilaac barnaamijka caweyska washington kusoo dhawow horta barnaamijka caweyska ma dhegaysataa aad waan dhegeystaa haye wax xusuus Haye.
wax xusuus kugu reebay oo barnaamijka intaad dhegaysanaysay aad ka maqashay ma noo sheegi kartaa xujana ma aha
ha waan ii sheegi karaa haye inta badan waxaan aada la socday mar aan joogay jabuuti aada la socon jiray ha weliba sanadkii hore ayay ahayd wallow intaas horaydu bateen oo aanan inta badan aan la socon Ee, waad dhowr sanaana soo qaadateen
waa tahay mar kale soo dhawow dhimcan hilaac waxaan jeclahay heesahaagu waxaad moodaa in dhammaantood ay jacayl ka wada hadlayaan oo dhammaantood eh, marka la daawado xataa uu ka muuqdo en, ereyada iyo muuqaalkaaga inay isleeyihiin waxaan rabaa marka ugu horreysa inaad ila dhegaysato heestan waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo marka ugu horreysa adigoo raalliya mid ka mid ah heesahaaga
jacayluraigu ladhano la xawgiisi walaliico an liita adna lahashada labtan kunugul malibtiiside madlugoyo qaysid labaclabac adnabashada labtan kun ugul ma libsiiside madlugohoyo isid labaclabac
haye dhimcan walaal heestan waxay ka mid tahay heesahaaga kuwa ugu shidan marka afka dhallinyarada ku hadlo marka heestan maxay ka hadlaysaa Een, horta heestani waxay kamid tahay heestii ugu horreeyay aan aan soo qaaday weli waxay heestii labaad aan qaaday markii aan fanka soo galayba wayba aad bay u cusbaydba
ha waa heestan aada u jeclahay waxaan kale abuurxanti salamaan basal labsaalax ereyga laxanka Een, waa hees jacayla haye run ahaantii qisadana aduu anugu matalaya laakiinse waxaa ku dhacday wiil soomaaliyeed oo markaa noo soo gudbiyey oo abwaanka aada ula soo xiiday marka anigu qaybta matalaada maan marka laakiin qisada heesta waad la socota adigu si fiican ula socday aa si fiican ula haystay Een, waana hees wallaahi aan aada xasuusto ooba heestii labaad ee aan qaaday ay ahayd marka adigu aad qaadaysid oo kale waa jacaylka aad sheegaysidaa ka muuqda inay qiso ku fadhido waa la dareemi karaa inta badan inkastoo heesaha inta badan qisooyin laga sameeyo marka haddana ay si gaara usii qusayso een, qof aad taqaano oo xaaladda aad la socoto dareen gaaray marka haddana muujinaysaa oo sida muuqaalka iyo codkaba ka muuqata marka adiga dareen gaarama kuu lahayd inkastoo adiga aanay Ya.
ku qusayn
ilaa xad ilaa xad haa dareen gaara way lahayd waayo sheekadaan saan uga dareegsanaa lafskeedu way taabatay sidee kuu taabatay yacni dareen gaara oo wallaahi aanan naftiyaashkana waxaad muugusiinay aniga iga socoto oo mar haddii aad wixii og tahay kulley dareenkuu ku taabanaya adigoo inaad gudbisaa dareenkeyga heestaa waad la qiirootay markaa ilaa xad waan lumeeye lahantaa malado liixayo waan lumeye aduunbaa la simo qalbiga kuladhan kuladhan ee igu lamaanow lamaanow igu lamaanow la'anta malado liicayo waan lumeye la'anta malado liicayo waan lumeye aduunbaa la simo qalbiga kuladhan kuladhan ee igu lamaanow lamaanow igu lamaanow عشق لنان هذه لبرور سللاهية كل ضابطان سماي كل ذان عشق لنان هذه لبرور سللاهية كل ضابطان سماي كل ذان adna laan yahay laydhu way ruxdaay labkiicise maruna lade lurkayigada adna laan yahay laydhu way ruxdaay labkiicise maruna lade lurkayigada laanta nalado alixayo waan lumeeye laanta nalado alixayo waan lumeeye aduunba la simo qalbiga kuladhan kuladhan Ee, igu lamaanow lamaanow igu lamaanow
waa gartay marka waxaad ii sheegtay inay ahayd heystii labaad ee aad qaaddaba laakiin waxaad moodaa qof muddo fanka ku soo jira heesuu qaaday ay u egtaa marka intaadan fanka soo gelin miyaad meelaha ka heheesi jirtay iskuulladoo kale xaafadahoo kale dhallinyarada dhexdooda heesta labaad marka la yidhaahdo iyo siday u dhacayso wa- farqi weyn baa u dhexayn karaa haa aad baan ugu badnaa iskuullada iyo xafladaha dhamaanta dhiganayaan waan ka heesi jiray anigoo heesiida fanaaniinteeni hore ayaan ku- ayaan ku heesi jiray sida tubeec lafole cabdixaliim marka anigoo dee iska fani anaa soo galay oo si fiican lasoo qabtay wadada adigoo diyaarsan haa waa gartay waxaan rabaa bal inaad heestan kalena ila dhegaysato iyadan waxay ka mid tahay heesahaaga kuway kolleyba sida weyn dadka u jecel yihiin ee aadkana loo hadal hayo bal adiguna dhegayso bal inaad dadka la qabto
dunyadan dusheeda umiya badan nool dunyadan dusheeda kumiyaha kuwadan nool daymkeenabu quraan kaa toortay adigo daymkeenabu quraan kaa toortay adigo dunyadan dusheeda umiyaha kuwadan nool dunyadan dusheeda umiyaha kuwadan nool daa'imkeenabu uraan kaa doortay adigo daa'imkeenabu uraan kaa doortay adigo
haye heestana bal haddaad wax nooga taabato
horta maanta waxaad moodaaba inaad bilowgii fankayga aad soo wada qabatay soogii haye
heertani waa heertii ka saddexaad oo ah afartii isugu horreeyay ee labada kamid ahaa inaan qaado dagaalada iyo ikraam ikraan baa kula qaadaysa Heer- ha heertan ikraam baa leedaha ma magaca ikraan la yidhahdaa mise ikraan baa kula qaadaysa ma ikraam baa leedaha heerta magac baa ku jira ikraana marka erida lexan kuhaysta macalinkayga in magacaas ilaa ay bixiyey international sanage waan aad u salaamayo waana heertii ugu horreeyay aan kusoo galay fankaga kamid tahay heertani
arwaaxdii jirhkayga ifaqbaala muuqdaan arwaaxdii jirhkayga ifaqbaala muuqdaan adi hooyadiga ikraanihee oo adi adiga ikraane oo adiga adiga ikraane oo adiga adiga guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale iska maqlayno nabadgelyo
naf ilmayni awgaha ku ooyiya casho ibraahin aadan caashuud ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay